salaamullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal meel walba aa joogtaan ise walba maqalkeegadiisoo gaaraba halkaad naga dhagaysanaysaan waa warbaahinta sanaad siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megahartis kuna soo dhowaada barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaay magaalada jawhar barnaamijkaah sidaad ogtaanba waxaan ku soo qaadanaa mawduucyo kala duwan toddobaadkana inta uu socdo barnaamijku waxaan ku eegi doonaa xaaladaha waxbarasho ee ka jira kaamamka barakacayaasha ah ee ku yaala magaalada tani jawhar iyo sida waxbarasho loogu samayn karo intuu socdo barnaamijku waxaa gala qaybgeli doona qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah gudoomiyaha kaamka al aamin iyo weliba aqoon-yahan yuusuf abuubakar ibraahim ee u diyaargarooba barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki dadka deganka mamka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada jawhar ayaa ah kuwa inta badan aanan helin waxyaabaha asaasiga u ah bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo weliba nolosha qutulduruuriga ah haddaba si aan wax badan uga ogaano xaaladaha waxbarasho ee ka jira kaamka al aamin ee magaalada jawhar ayaan waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah waalidiinta iyo carruurta halkaasi ku dhaqan kuwaasi oo ii sheegay in aysan haysanin wax waxbarashaa islamarkaana ay u baahan yihiin in loo sameeyo gooba ay wax ku bartaan ugu horeyn noo sheeg magacaaga magacee waxaa cabdi maxamed
cabdi maxamed kaamka ood joogtid maxaad u baahan tahay in lagu sameeyo waxaa rabnaa intii iskool iyo dusiyo nuulfuro ilmaaficiina waa kuwa dusee dhigtoona unka hooyo manuu joogto walaay hadda waa iska joognaay wax ma iska qabanooni inkii dusi iyo qur-aan oo badanaynanaa fiicnayd cabdi markii aad aragto caruur labisan markaasi u socoto waxbarasho maxaad dareenta walaa caloolxumaa dareemay markii ilmaa arka caloosha way badbeli markii balbad waxaa isdhaa ilmaafacaa waa kuwan hooyadaadna wax makuu awoodo waxaa codsanayna kaamkan intii wax nuulfuro dusi iyo waalid iyo qur-aan waxaan ku codsanaa inaanu daryeero oo ilmaaficiina oo ka fiicnaaro hadda wax dugsiga oo aad dhigato ma jirta miya hadda wax maqabti haddii waxbarasha oo helaayo waa u baahana hadda waa kan banooniya iska soo dhiila waa kan hadda waxaa rabaa intii mashaadka aado oo banooni oo usii noqdo ilmaaficiina waa kuwa ugu horeyn kusoo dhawow barnaamijka waxbarashada ee ka bax warbaahinta isna adigoo ku bilaabaya magacaaga magacii waa maxamed cabdi waxaan u baahannahay inaan helno waxbarasho oo aan helno sida ficiina wax u bartaan camal inaan wax u barano hadda waxaan iska joognaa kaamkan waxaan haynaa banooni dheel iyo reeg ayaan iska haynaa wax ma baranooni waxaan rabnaa inaan iskool iyo dugsi aan barano sida ficiina waxaan u bartaan camal inaan u barano ayaan rabnaa hadda wax dugsiga oo aad dhigato ma jirta miya duqsi waa dhihi jira waa keer waalidkee lacag waa bixi jira waxaan dhihi jiray duqsi xaafada ee lacag ee daraadooda lagu bixi wa- ayaan duqsi ayeerahay waxaa maraya meel dhex ayaan maraya dugsigiina waa ka baxay waa garta hadda maxaad rajaynaysaa inaan wax barano oo aan iskool iyo duqsiba barano ayaan rajeynaya sina ay ficeyna wax u baranayaan camal inaan u barano waxaan rajeynaynaa inaan anakoo kaamkeen joogno inaan nuula daryeelo oo aan wax barano ugu horreyn kusoo dhawow barnaamijka waxbarashada ee ka baxa warbaahinta isna adigoo ku bilaabaa magacaaga
anoo magacayga ah xaliimo cabdi oo degan kaamkii ala aamin daryeel badanaa u baahannahay iskuulaa u baahannahay waxbarashaa loo baahan yahay haddii caruurtii magaalada lagu yaacilahay meel wax laga barta waa iska jirtaa laakiin wax la-aanaa iska jirto ma awoodni qutulyoonkaaba si ilaahay ogyaa lagu cunooya cawaa la cunaa cawona ma la cunaaybo haddii ilmihii oo meelaa loo diraa la dhahane waxaan ka cabsanaynaa laamiyaalka inay ilmaha mootooyinka iyo baabuurada ku haleeyaan maadaama oon codsanayno oo meeshaan degannahay waxaan u baahnaa daryeel iskool waxaan u baahnaa dugsi intaas haddii loo heli karna ilmihii duurarka ay galaayeen waa iska wareegayeen ama ciyaal suuqay noqonayeen marka waxaan u baahnaa daryeel xoog badana u baahnay maamulka oo hirshabeelle waxaan ku codsanaynaa inay noo yeelaan daryeel unka oo hooyooyinkii oo caruurta hooyooyinkooda ah oo ka cabanayno wax la-aan iyo waxbarasho la-aan waxaan ku codsanaynaa maamulka hirshabeelle inay maa- waxaa noo yeelaan daryeel oo iskuul oo ilmaha ku xanaanaysana ma awoodna ununkoo hooyooyinka ah gu- ee, ilmihii mas-uuladooda oo qaadnay oona haddana wuu awoodin waa gartay een, ka baran dhankii waxbarashada dadka waaweyn ma jiraa idinkana wax baahyo aad u qabtaan inaad wax barta waa u baahannaha barasho waa wax barasho waa u baahannaha iskuul inaa noola furo dugsi noola furo hooyooyinka siinahay oo isku buraarujino oo ilmihiina sida ku haysano waa ka cabanaynaa iidana taasna waxaan rabnaa daryeel inaa noolagu qabto oo dadku weeweyn iyo dad ilmaha yariiska ah maamulka waxaan ku cudsanaynaa oo hirshabeelle inay daryeel noo fidiyaan dhanka kale guddoomiyaha kaamka al aamin oo gala qaybgalay barnaamijka ayaan wax ka weydiiyey baahiyaha waxbarasho ee xilligan ka jira kaamka
ugu horeyn kusoo dhuwow barnaamijka waxbarashada ee ka baxa warbaahinta isnaay adigoo ku bilaabay magacaaga bismillaahi raxmaani raxiim waan dhowahay waana salaamayaa dhammaan saxaafadda raadiyo isnaay waxaa idinla hadlayana waa cabdiqaadir axmed cumar oo ku magac dheer cabdiqaadir faroole waa guddoomiyaha kaamka alaamin gudoomiye waa mahadsan tahay inoogu warbixisaa baahiyaha waxbarasho ee qabaan dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamka
bismillahi raxmaan raxiim baahiyo badan ayay qabaan dadka barakacyaasha ee ku nool kaamka waxaa ka mid ah ma haystaan goobo ay wax ku bartaan iyo goobo oo maaragta hadduu ilaahay ma ah ku dhihin loogu soo hagaago waxbarashadoodu si toos ah ma haystaan dhaqaalo ku filan oo hadduu ilaahay ka raali noqdo ay wax ku bartaan wallaahi baahi aad iyo aad u weyn ayaa hayso ma haystaan goobta ay wax ku baran lahaayeenna ma haystaan hadday tahay dugsi hadday tahay iskuul hadday tahay maaragta waxyaabo badan oo aasaasiya oo ka maqan ayaa jirto dadka barakacayaasha ee maanta aysan awoodna ay u lahayn
waa gartay een, kan gudoomiye ahaan xiriir mala sameyseen bahda waxbarashada ee gobolka shabeellaha dhexe ha ahaato min wasaarad ilaa iyo min gobol
Eh, wallaahi waan u gudbinay baahiyaha ka jira kaamka dadka inay yihiin dad aan awoodin aanan iska bixi karin macnaha waxbarashadii aasaasiga aheed sida diintii qur-aanka iyo waxbarashadii kaleento oo caadiga ahayd haddii ay tahay eh, waxbarasho iyo nooca inaysan maaragta dadkaan awoodin aynan iskana bixi karin aysan haysanin goob ay wax ku bartaan haddii maanta ay ayaga jaanis u lahaan lahaayeen inay wax bartaanne aysan awoodinba macalimiintii iyo agabkii wax lagu baran lahaa aysan haysanin baahidaas waa baahi oo maaragta aad iyo aad oo loogu baahi qabo dadkan ay ugu baahiyo qabaan taasoo maaragta ka dhigan in oo dadkaas masaakiinta ah haddii ay jeclaan lahaayeen xataa inay wax bartaan maanta maba awoodaanba waan u gudbinay wasaaraddan u gudbinay hay-adaha waxbarashadan u gudbinay bahda barnaamijka bar ama baraan u gudbinay ilaa iyo hadeertaan wax maaragta baahidana kasoo jawaabo maana arag hadduu ilaahay ka raali noqdo anigoo hadda fursadan ka faa'iidaysanaya iyo jaaniskan idaacadda raadiyo isnaay boqolkiiba boqol way mahadsan tahay waxaan codsanaynaa aan maaragta heer madax ilaa iyo heer hay-ad ilaa iyo heer waxbarasho in allaale intii dadkaas masaakiinta ah inay wax barashadooda kafaalo qaado ama haddii kale waxbarashadooda aas-aasigaa in u bilowdo jecel waan soo dhawaynaynaa waan soo dhawaynaynaa baahida ugu weyn oo taallo kaamkaa la aaminayna ka mid tahay kaamkaa la aamin oo keliya maaha kaamamka gobolka oo dhan ay baahidaas taallaa dadka barakacayaasha oo dhan ay haysataa ilaa dadka barakacayaasha ayagoo shalay magaalada maaragta naf usoo aaday ee baadiyihii ay kasoo hayaameen waxbarashadooda dugsi qur-aanta oo keliya isaga haysta jiraan sida iskuulaadkan oo kale lagama yaqaano maanta haddii dugsigii ma ay haystaan iskuulkini ma ay haystaan marka baahidaas waa baahi aad iyo aad aan ugu baahannahay waxaana ka codsanaynaa in allaale intii dadka barakacayaasha ah ka caawi kartay waxbarashadooda inay ka caawiso ayaan jecelnahay waa gartee tiri intee la eeg oo caruur ama dad waaweyn ah oo markaasi u baahan in ay wax bartaan ayaa ku nool kaamka waad mahadsan tahay Eh, waxbarashadu yar iyo weyn ma laha Eh, qofka weynna wuu u baahan yahay oo jahliga inuu wax barto qofka yarna wuu u baahan yahay Eh, maanta waxaa jirta duquushin beesha beesha oo masaakiina oo maanta aan howlo kale aan qaban karin oo waxbarashada u baahan siiba eh, qur-aanka eh, hadday tahay haddii waxbarashada kaleanta ay tahay waxaa jirta ciyaal caruura oo ardayha oo yar yara oo gabdho iyo wiilalla oo ayakana u baahan in hadduu ilaahay ka raali noqdo inay wax bartaan marka ay arkaan dhalinyarada aadaagooda ama magaalada la degan ama goobaha kale ama dadka ilaahay iska labay oo waxbarashada ilmahooda u awoodo qaabkamay u libisan yihiin ama qaabkay waxbarashada ay u aadayaan markay arkaanne niyadda iska dilaya dhowr mar ayay maaragta noo keeneen codsiyadaas annaga ma aan awoodno laakiin dadka noocaas oo darisaalkeena dadka magaalada waxbarasho ayay aadaan annagana waxbarasho ma aan awoodno mana haysano waxay ka codsadaan mar walbo hay-adaha u yimaado iyo wasaaradaha iyo dadka maaragtaa eh, deeqbixiyaasha u imaada in waxbarasho loo keeno maantana wallaahi dhanka waxbarashada ma arkin qof oo maaragtaa xoog ka saaraya dadkaas Eh, waxaan codsanaynaa in waxbarasho naloo keeno hadday tahay diinta qur-aanka hadday tahay waxbarashada caadiga wax walbo oo maaragtaa maanta qof barakaca u baahan yahay oo dhanka waxbarashada boqolkiiba boqol oon u baahannahay in nagala soo gaarsiiya ayaan codsanaynaa ilaa afar boqol oo qoys oo waayeel iyo rag iyo dumar isugu jirta iyo dhalinyaro afar boqol oo qoys ayaan ka koobannahay afartaas boqol oo qoysna maanta waxbarashadooda wallaahi boqolkiiba boqol macnaha wax la mahadinaayo ma ahano waxbarasho ma ay haystaan goobay ku bartaan ma ay haystaan uguma dhisna kaamka dhexdiisa bannaankana ma ay awoodaan oo ma ay u aadi karaan marka waxaan codsanaynaa in hadday tahay iskuulkii hadday tahay dugsiga qur-aanka ina kaamka dhexdiisa naloo keeno waayeelada ay wax noo bartaan ardayda ay wax noo bartaan ardayda aasaagooda markii waxbarashada ay aadayaan ayagana in kalkooda maaragta hadduu ilaahi ma aha ku dhihin ay fasalladii iyo iskuulkii wax lagu dhex baro ay waxbarasho fariyi ay helaan waxbarashadoodas in la kafaalo qaado hadduu ilaahay ka raali noqdo waxay wax ku baran lahaayeen loo keeno dugsigii qur-aanka ay macallinkii laga bixiyo laga bixiyo macallinkii oo waxbarashada kale oo maaragta bari lahay laga bixiyo dhaqaalihiisa goobta wax ku baran lahaayeen loo sameeyo sabuuradihii iyo bugaagtii iyo jeestooyinkii wax ku baran lahaayeen loo keeno waxaan jecelnahay hadduu ilaahay maanta ka raali noqdo anigoo jaariskan ugu faa'iideynayo dadkaas masaakiinta ah ee hay-add ee maaragta idaacaddana ugu mahadnaqaayo ee la xiriirka galabta ila soo xiriirtay anigoo ah gudoomiyihii kaamka alaamin cabduqaadir ah in in allaala iyo intii dadkaas masaakiinta caawi karto ilantooda tiri karto in ay kasoo gaarsiiso waxbarasho farii ah iguna mahadiyo hagaag dhegaystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaa ee magaalada jowhar markana waxaan soo dhaweynayaa guddoomiyaha ardayda jaamacadda joobkey farceeda magaalada jowhar kaa oon wax ka weydiiyey sida waxbarasho loogu sameyn karo dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamamka magaalada jowhar Een, waan ku dhawahay barnaamijka Een, magacayga waa iiso abubakar ibraahim ahna gudoomiyaha ardada jaamacadda joobkey faraceeda magaalada jowhar aada umahadsan tahay yuusuf sidee waxbarasho loogu sameyn karaa dadka barakacayaasha ah ee ku dhowl kaamamka ku yaala magaalada jowhar
Ee, waa mahadsan tahay saare cabdi xuseen run ahaantii waxbarashada waxaa u baahan inta badan hadda een, dadyoga kala duwan aaday ugu baahan yihiin een, gaar ahaan dadka barakacayaasha ah Een, run ahaantii barakacayaasha markii la dhahayo waa dareemi kartaa ee, dadkaas waa dad dhanyar iyo weliba dad ah, soo barakacayo deegaanadada ay- ama fatahaad ah kasoo barakacaano misena dagaalo sukeeya ha kasoo barakacaano waa kuwa u baahan in la garab istaago taas waxay waxbarasho ku heli karaan in een, iskuuladaha organisationada ama hay-adaha ay bixinayaan in laga helo walow aan laga heli karin maxaa la yidhaahdaa dugsi hoose dhexe sare inkastoo aan laga hergelin karin laakiin inay waxbarashada eh, caadiga ah oo gaaggaaban sida iskuullada ilaa iyo een, koowaad ilaa labaad saddexaad waxsaas inay isaga soo dhammaystaan dugsiga hoose waa laga hirgelin karaa waa gartay een, yuusuf sida aad ka dhawaajisay haddii hay-adaha markaasi taageer dadka barakacayaasha ah ay u baahan yihiin waxbarashadaasi sidee markaasi loo tusi karaa hay-adahaasi baahiyaha ay qabaan bulshadaasi
run ahaantii een, aad aa umahadsanta waa su-aal aada u wanaagsan Een, waxaa la tusi karaa een, social media de inta badan bulshada ay ku kala ku kala xog qaadato idaacadaha ee maxalliga ah iyo kuwa brivatka ah in ay baahiyaan si ay u helaan een, waxbarasho tayo leh Een, run ahaantii een, hadda annaga magaalkan ku noolnahay ee magaalada jowhar ee, run ahaantii waxaa jira iskuulo qaar ee ah waxbarashada si lacag la-aan ah loogu dhigto sida iskuulka buulabeli oo kaleento iyo iskuulo kaleento oo lamid ah ee midna buulo sheekh ku yaalo mid horseed ku yaalo oo kaleento wuu jiraa laakiin muhiimada waxaa ah horta ee inay horta ayaga ay helaan wacyigelin joogto ay baraarujin eh, loo tago Een, qof walibaba maxaa la yihahday een, ardada educationka barato ay rabto inay macalinimada hadda ay bartaan een, inay ka bilaabaan een, howlahoodii maadaama trainine oo joogtay u noqonaysaa inay wacyigelinta ay sameeyaan ay barakacayaasha tagaan oy booqdaan oy dhahaan warsaan xal ma noqoto war hala boga hala baxo goobaha waxbarashada hala raadiyo hala taga in la dhaha waayo Een, labo waxay noqonaysaa waalidiinta ayaga naftirkooda een, in ay ku baraarujiyaan caruurtooda inay wax bartaan sababtoo ah soomaalidu way iska dhibaato badanta haddana soomaaliya wax ku maamaayeyso sac ninkiisa seenta ugu fadhiya ma kaco sababtoo ah waalidka waxaan dhihi karaa waalidka inay ayaga qudhooda ee waxbarashada ay u diidan yihiin siba haddii aan kaga hadla sbeshiyaal hablaha gabdhaha waayo inta badan waa laga hakiyaa waa laga celiyaa oo howsha gurigan kaga dhameynaa la dhahaa laakiin gabadhu waa gabarh hadday wax barato gun wax baratay waaye marka waxaan qabaa ina waalidiinta waxbarashada ay kugu dadaalaan si hablaha gabdhaha ay ugula dadaalaan sababtoo ah een, wiilku intuu maxaa la yiraahday uu waxbarashada isku taxluujiyo in ka badanay gabadha isku taxluujinaysaa sababtoo ah wax badanay diirada saareysaa way ogaanaysaa een, ahmiyadda ay leedahay iyo wax walibaba marka een, tay waxaa jira waalidiin badan markaasi caruurtooda aanan u ogoleyn inay goobaha waxbarashada tagaan Em, haddii aan taas dib u raaco waxaa jira caruur badan oo waalidiintooda garab u ah oo inay soo baxaan maalintii s- nolol maalmeedka qoyskaasi isticmaalayaan usoo shaqeeya hooyadaasi marka ho- en, wiilkeedu ku nool wixii uu soo shaqeeya ama gabadheedu ku nool sidee looga dhaadhicin karaa maanta in laga wado oo waxbarasho loo geeyo
Een, waa mahadsan tahay saare cabdixuseen waa su-aal aada u wanaagsan Een, waxaan rajaynayaa een, marar badan inaan jowhar ee aan ka caruurinay een, ka dhalinyaro ahaan een, arda kuwa ee caseeyayaalka ah ilmaha caseeyayaalka ah een, run ahaantii qaarkood waxaa ku jiro qaar waxbarashada rabo ee daruuf ay haysato qaarna waxbarasho diid ay koo ahay soo galaan si ay waxbarashada isaga mashquuliyaan run ahaantii arday badan dad badan oo waa aragnay oo maxaa la yiraahday aan waxbarashadii aan kafaalo qaadnay ilaa ay haddana dhigto oon isku xilqaana way jiraan qaarka kaleentana waa dareemi kartaa een, arday ilmaha isku wada mid ma aha Een, waxaa jiro kuwaas een, qaarkood oo waxbarashada diidan inaa waalidka xaggiisa waxay u leeyihiin xataa xiriiraan la sameynay waalidka ay dhahayaan war anaga waalidkayna u shaqaynaa camal waalidkii haddaan u tagnayna ay leeyihiin waxbarashada anaga muhiima una hadiiba selfree wax lacag la-aan nagula barayo tii aan geynayni haddaan geynani ardaygii laba bil ka badan masii dhigana waa kasii baxa marar badan aan arkay laakiin inta badan waxaa keeni karta duruufta sababta duruufta ay ku keenayso xitaa ardayga waxbarashadii haddii siisid hooyadii ama aabihii dadka caseeya waa dareemi kartaa mid tabar yar ama mid agoon inuu yahay soo galo horta inta badan waxbarashadii aa ka qabatay hungurigii cunuga uu keenayay aaw haddii waxbarashada uu aado cunuga hunguri uu keenayay yacni hungurigaas waxaa laga yaabaa famil dhan inay ku tiirsan yihiin so haddii aad asigii aa qabatid oo waxbarashada u ogolaado gurigii wuxuu arkaa oo dayacan wuxuu sameynaa marka inuu dib usoo laabto sababto hooyadiisoo calaa calis markuu arka ilmaha isku wada mid maaha kuwana waa cas kuwana waa fiican yahay hooyadiisoo calaa calaysa ama hooyadiisoo gurigii laga qadaa markiisa ficil u qaadaa wuxuu leeyahay haddii oo waxbarashada oo ay ku qoran tahay maalintaada iska baran doontaa laakiin baa- waxaa la fiiriyaa muhiimadda ay tahay inaan la helo hay-ad kafaala qaadi karto anfaqada cunitaanka ardayga iyo weliba contributionka ku bixi laha waxbarashadiisa marka haddii aad dhahdid ardaygii soo qabatid oo dugsi geysid femilkii isku tiirsanayo aabe waxaa dhacaysa marka inuu habsan ku dhaco cunugaas waxaana keenaya qof qalbiga ka duleelo wax ma qabanayo horta ma baranayo su-aashu waa maya ma baranayo kan wuu baahan yahaybu guriguu ka baahan yahay hami ma u hayo waxbarashadii ma u hayo marka wuxuu ku qasbanaanaa inuu soo baxo marka marar badanna waa sameynay ay ka baxayan walow eh, dadka dibadaha jira mararka qaar ay ku dhahayaan hal hal aa jirto oo qof ay ka- kafaala qaadayso kaasna si nadiifus u dhigtaa uu dhigana laakiin inta badan iskuulka ardayga waa geysay muxuu cunaa muxuu cabaa muxuu xiranaa taasaa la isku haystaa wa. marka waxaa leeyahay haddii la heli karo meel xanaanada caruurta lagu daryeelo waxbarasho tayo lehna ay ku helaan aaday egta waa gartay adigoo ka faa-iideysanaya jaaniskan ay ku siisa warbaahinta isnaay gaar ahaan bahda waxbarashada ka shaqeysa ma jiraa wax fariin ah halkan aad kaaga gudbinayso bahda waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe ha ahaato min wasaarad ilaa gobol
aada amaasantahay jaaniskeyga anoo kaga faa-iideysana haa way jiraan saaro wasaaradda waxbarashada dowladda hirshabeelle horta in badan way dadaashaa laakiin waxaan leeyahay ha loo fiiriyo ardayda taagta daran ha loo fiiriyo ardayda taagta daran waxaa halkan ka codsana wasaaradda waxbarashada horta inay waa dardargelisaa waan ognahay laakiin ardayda inay u fiiriso kuwa ay qaadanaysana ay u fiiriso inay yihiin kuwo u baahan waxbarashada una baahan cunto sababtoo ah go- waxaan joognaa jowharaa joognaa dadka inta badan waxay ku tiirsan yihiin beeraley waxay u dhexeeyaan xoolo dhaqato iyo beeraley u dhexeeyaan soo kan xoolo dhaqatada ah iyo kan beeraleyda ee beertu ku tiirsan yahay mar walibaba anfaqaad meelaya kan anfaqaad ka haystane maba u baahna masaajid iyo meelahaas ma tagaba waxbarasho la-aanna ma ah ee wuxuu joogaa gurigiisa iyo waxbarashadiisuu jooga kan waxbarasho la-aanta alla fiiriyo guud ahaan dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gabgabaynayaa barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaaw aan toddobaadkan ugu hadlaynay xaaladaha waxbarasho ee ka jira kaamaamka barakacayaasha ah ee ku yaala magaalada jowhar iyo sida waxbarasho lagu geersiin karo intuu socdo barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo azaare cabdixuseen dhanka iyo farsamada oo injineer saki soo saaraha waa isla aniga tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiisa sida ay nabadgeliyo